hur wanaagsan dhegaystayaal halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka maanta aan idiin hayno waxaa ugu waaweyn
somalilan oo soo bandhigtay mas-uuliyiin iyo gaadiid dagaal ay ku qabsatay dagaalka maanta ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool
dhimasho iyo dhaawac ka dhashay gaari ku dhacay tog ku yaala magaalada hargeysa ee xarunta somalilan
ciidamada daraabiishta galmudug oo howlgal qorshaysan fuliyey
qaar ka mid a dhallinyarada ku shaqaysta mootooyinka bajaajka ee magaalada muqdisho oo siyaabooyin kala duwan uga hadlay go-aankii ka soo baxay xukuumadda soomaaliya
iyo kow iyo toban qofood oo ku geeriyootay isbuurasho ka dhacday goob cuntada lagu qaybinayay oo ku taala gudaha dalka bakistaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
duhur wanaagsan ramadaan kariim waa duhurnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha abriil sanada laba kun iyo saddex iyo labaatan intii aad maqasheen qodobada ugu dooroon warkayga duur ayay ahaayeen markana kusoo dhawaada iyagioo intaasi ka faahfaahsan
dagaalla ayaa maanta waxa ay dib uga qarxeen magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool duleedkeeda somalilan waxa ay soo bandhigtay mas-uuliyiin iyo gaadiid dagaal oo ay sheegtay inay ku qabatay dagaalka maanta socda dagaallo qaraar ayaa maanta mar kale ka qarxay duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kuwaasoo u dhexeeya ciidamada somalilan iyo ciidamada s s c ee ka dagaalamaya deegaanada gobolka sool inkastoo aan la xaqiijin khasaaraha dagaalka haddana dhinacyadu waxa ay sheegteen guulo iska soo horjeeda iyadoo dhinacba dhinaca kale uu tilmaamay inuu gacanta ku hayo maxaabiis dhinaca kale uu leeyahay somalilan waxa ay xaqiijisay inay gacanta ku hayso lix maxaabiisa oo uu ku jiro faarax dalmar oo horey u ahaa xubin ka tirsan golaha wakiilada ee puntland kana yimid magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool faarax dalmar ayaa shantii janaayo ee laba kun saddex iyo labaatan iska casilay xubintii xildhibaannimo ee puntland isagoo ku biiray ciidamada s s c ee dagaalada kula jira somalilan somalilan war ay soo saartay ayay ku sheegtay in weerarka lagu soo qaaday dhankooda iyagoo fulinaya xabajoojin horey ay ugu dhawaaqeen dhinaca kale s s c waxa ay sheegtay in dagaalka maanta ay natiijo wax ku oola ka gaareen islamarkaana ay warbaahinta la wadaagi doonaan baraha bulshada ayaa lagu faafiyey muuqaalo ay ka mid yihiin gaadiid iyo sidoo kale maxaabiis dagaalka lagu soo qabtay oo ay soo bandhigeen dhinaca somalilan jumcadii shalay ayay ahayd markii ciidamada somalilan ay duqeymo dad ay ku dhinteen ku qaadeen magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dagaalka laascaanood ayaa cagta lasii gelaya bishii labaad oo xiriira mana jirto weli waan waan lagu xallinayo maadaama horey ay u jabeen xabad joojintii lagu dhawaaqay abuukardayax warbaahinta dalsan
dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay dishay warkan waxaa faahfaahinaya saliime cadaale
dagaal xoogan ayaa ah ciidamada dowladda soomaaliya iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxa uu ku dhex maray deegaanka muguude oo qiyaastii toddoba kilomitir dhanka koonfurta ka xiga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab ay weerareen deegaankaasi waxaana dagaalkii ka dhacay ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac abaanduulaha qeybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa sheegay inay fashiliyeen weerarkii kaga yimid dhinaca dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana dagaalkii ay la galeen ay ka gaareen ay gaarsiiyeen khasaare xoogan waxa uu sheegay inay dagaalka ku dileen afar iyo toban xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale afar kale ayay nolosha ay ku qabteen isagoo hadalkiisa intaasi kusii daray inay hadda ay wadaan howlgalo ay ku baadigoobayaan xubnihii ka tirsanaa al-shabaabkii soo weeraray wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya deegaanka muguude ayaa sheegaya in xaaladda ay haatan tahay mid degan islamarkaana ciidamada dowladda qeybta lixdanaad iyo kuwa nabad sugidda koonfur galbeed ay halkaasi ay ka wadaan howlgallo ballaaran
qaar ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysta mootooyinka bajaajka ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay hadalkii kasoo yeeray xukuumadda soomaaliya waryaheenna cabdifataax muumin ilkacsi ayaa ka waramaya baatila waay mootaale haddaannahay boqolkiiba sagaashan ma raacsanin li'anna dowladdu hadda go'aankaas waxay tiray jaamka lagu kala yareeya jaamka ayadaa abuurta dowladda dowladda soomaaliya ayaa go'aano kala duwan waxay ka soo saartay mootooyinka ka shaqeeya gudaha magaalada muqdisho waxaana ay dowladdu ay sheegtay in a b loo kala qaadayo taasoo ay ka dhigan tahay in a gelin ay shaqaynayso halka bina gelin kale ay shaqaynayso tallaabada ay soo saartay dowladda soomaaliya ayaa waxaa ka dhiidhiyay oo ka soo horjeestay qaar ka mid ah wadayaasha mootabajaajta muqdisho qaarkood ayaa sheegay in arrinkaas uu yahay mid aan la aqbali karin maadaama ay sheegeen in qaarkood mootooyinka ay wadaan inay tahay mid kira ah halka qaar kalena ay sheegeen inay tahay go'aan fiican oo ay soo dhoweynayaan go'aankaas ayay dowladdu u cugsatay inay tahay ciriiriga waddooyinka qaar ee ka jira ama jaam far badan ay dhaliyaan mootooyinka ka shaqeeya muqdisho haddaba qaar ka mid ah wadayaasha mootabajaajta muqdisho ayaan weydiinay aragtidooda ku aadan go'aanka ka soo baxay dowladda iyo siday u arkaan iyagoona sheegay in go'aankaas uu yahay mid aad u qaldan aysan aqbali doonin go'aan walboo dowladda ka soo baxa ayna bannaanbax weyn ay ka dhigi doonaan siday hadalku dhigeen go'aankaas ka soo baxay dowladda waa go'aan baatila waay mootaale haddaannahay boqolkiiba sagaashan ma raacsanin li'anna dowladdu hadda go'aankaas waxay tiray jaamka lagu kala yareeya jaamka ayadaa abuurta dowladda yacni dembi oo dowladdu ayadoo ay gashay waxay rabtaa in annaga caqaabteeda amarno jaamka dowladda ayadaa abuurtay jadiidkii dhamay xirtay yacni hadda saddexda meeloo ugu jaamka badan waa tarabuunka iyo meesha xamaryooyin ay joogna shabeelle iyo bakaaraha waay intaba macnaha hadda kan jidkii toos oo marayay hotel maa'idda way xirtay dowladda kii tarabuunka waxaa la xiray kii digfeeraa la xiray digfeer ka sugan waxaa jirtay saddex jid cad oo laga baxo kulli waa la xiray dadkii o dhan waxaa la isugu keenay halkaas jid oo dig oo tarabuunka markaasaa waxaa leeyahay mootaa jaam keentay dowladda ayadaa jaamka keentay ee biina ma raacsanin teeda kale waxaa kaloo waxaa kaloo jaamka haddana sababaayo qodobka labaad baabuurta waaweyn waa baabuurta waaweyn oo tareelada hadda barqadii markii la gaaro afar sac aa lasoo fasaxaa ama boqol ahaada ama laba boqol saas jidadkii dhan waxaa xiraya baabuurtaas sida sharcigaana baabuurtaas waa in lasoo fasaxo habeenkii yaa oo afar sac lasoo fasaxo teeda kale hal mid teeda kale ciidamada taraafikadana shaqadooda maba qabsadaanba hal meel keliya ay joogaan shaqada ay ka qabsan waa nambar afar ilaa sooba keliya a e b in kasta tiri a e b inay ka laabato qof walba nasiibkiisa ha raaco maalin walba ha shaqaysto tobankiis doolar iyo shantiis doolar ha bursado a e b haddii hadda matalan loo loo la qaato oo maanta ee shaqayso oo biri madax dibadda nooga timaado b waddooyinka waa loo xiraa markii loo xiro bacdeen haddana b maal laba maalin shaqlaantaa a haddana kusoo laabatay b maxaa maxaa wadanaa marka marka guddiga mootoley ma aysan keenin waxaas waxaa ka codsanaa dowladda inay a b ka laabato meeshaa muqdisho la yidhahdaa waa magaalo weyn qof walba nasiibkiisoo qabaa waxaa laga yaabaa inaa dad badan oo qutulyaankooda uu ku xiran yahay mooto keliya haddaba maalin shaqayso oo maalinna shaqaynin maalinta kale xataa hadduu xanuunsan xataa yaa u maqan cidnu maqan mooto waxaan bilaabay labada kun iyo shan iyo tobankii bishii afaraad ilaa iyo hadda maarata mootan ka shaqaystaa weligeena maarata dhibaato kuma geysan wuxuu yidhi mootooyinka iyaga dhibaato geysta annaga wax dhibaataa ma geysano dhibaatan ilahay ka miingalle waxaan nahay dad soomaaliyeed oo xoogooda ku shaqaysaa mideeda kale haddii maaragtay dowladda ay tiri mootooyin soo degi maayaan kulli ma taas waa ku qaasanahoo laba bil saddex bil oo ogan lahay laakiin mootooyinka a b laga dhigaa ma taageersin waxaan ka codsayna ra-isul wasaaraha inuu ka laabto sababtaa ayuutan ku jirnaa maalin kasta tobanto ayuutan ku jirnaa wax inama nafgarayeyno oo maalinka urdeyno waa tobankaas habeen maalin u shaqeeyno oo u dhafarno u baabaan oo u madoobaan oo midabkeen u baabaan saas waa ani nin nin jaamaca soo dhigtaa shahaada haysta maanta dhidib ninkii dhogorta arkana nin shahaada uma eki waxaan iga dhigay waxay tahay mootadan oo habeen maalin ku shaqeeya dhafarka badan oo qoraxda ugu dhacayso dabaasha ugu dhacayso warabka ugu dhacayso marka tobankaa door nafgareedina waxaan ka codsaynaa dowladda inay ka laabato ra-iisaalahaan ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda soomaaliya saamayn badanay ku yeelanaysaa ilaa maba dhaqangalay dhaqangalaa loo baahan yahay soomaa ila maanta haddii qof shaqayso beriyayso qof kale qofka kale qasab waa imaanaya ilaan musuq maasuq meesha maba ka dhammaanayo marka haddii ay xakamay karto wax horta wax wanaagsan waayo laakiin ma u malaynaya inay dhaqangelayso mana soo dhoweynaya arrintaas taas waxay u baahan tahay dowladda yacni dad dhaqangeliyo oo macquuleh oo maaragtay oo ciidan leh oo dad amniga si fiican uga shaqeynaya inay u diyaariso marka hore oo kala xakmayn karo marka hadday taas haynin oo saan le barnaamijka ay tahay wax oo dhaqangalaya ma jiro markaasuu dilka sii badanaaba maalin in oo a e b la siiyo oo tiraah because hadda inkastoo a e b iyo c e d aan hal maalin ku wada shaqaynayno waa nala kala siin karaa maalin a e b oo maalineh iyo c e d oo maalineh mootooyinkan haddii sidooda oo tiro kooble lagu suubiyo taargada taargeebel waa magaalka ay ku soo gasheen waxaa laga yaabaa in uu aniga qof saaxiibkii oo kale oo maanta e ah iyo anoo b ah inaad taargada ka soo qaato aan dhoo maanta taargadaada kusoo qaraabanaa ii dhiib laakiin waxaa qurux badan a e b in kalar gooniya amba wejiga hore kalar looga yeelaa oo kalar hore looga yeelaa c e d na kalar kalena loo yeelaa see iskugu darsamin see maalmaha ay uka ka leeyihiin go-aanka maalinnimadii khamiista ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa la ogeyn siduu ku dhaqangeli doono iyadoona xukuumadda soomaaliya ay fartay wasaaradda gaadiidka iyo hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka banaadir in sida ugu dhaqsiyaha badan go'aankaas ay ku fuliso cabdifitaax muumin raadiyaha t v-ga dalsan muqdisho
ad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho markana akhbaaraadka dibadda kow iyo toban qofood ayaa ku geeriyootay isbuurasho ka dhacday goob cuntada lagu iibiyo oo ku taala dalka bakistan shalay oo jimco aheyd ayaa isbuurasho waxay ka dhacday gudaha dalka bakistan waxaana lasoo warinayaa kow iyo toban qofood dad gaaraya inay geeriyoodeen ciidamada booliiska iyo kooxaha gurmadka ayaana sheegay in badi dadka uu dhaawaca iyo dhimashadu soo gaaray ay yihiin haween iyo caruur isbuurashadan ayaa ka dhacday barxadda warshada karaaji halkaas oo la doonayay in shaqaalaha loogu qeybiyo cunto bilaash ah bishan barakeysan ee ramadaan awgeed hase ahaatee boqolaal qof ayaa kasoo buuxsamay goobta kuwaas oo kusoo qabaabay inay saami ka helaan cuntada waxaana goobta ka bilowday isreerriix sida ay sheegeen goobjoogayaal ilaamaha ammaanka dalka bakistan oo ay ku nool yihiin in ka badan laba boqol iyo soddon milyan oo qof ayaa la baaxa ayaa hadda la daaladhacya duruufo dhaqaale oo aada u xun ra-iisul wasaaraha xukuumadda bakistan ayaana ku dhawaaqay in bisha barakeysan daqiiq bilaash ah la gaarsiinayo malaayiin qof oo sabool ah si ay ugu soo kabtaan sicir bararka saameynta ku yeeshay warkii dahuur araadiya hadalsan toornimadan kala socotiin waanaginta
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warla helyaabaa talalhel